الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا ولكل مقيم انتقالا ليعتبر بذلك أهل الإيمان فيبادروا بالأعمال ما داموا في زمن الإمهال ولا يغتروا بطول الآمال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله تفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم وتطوى بها صحائف أعمالكم فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة السانحة وأودعوا فيها ما يسركم عند الحساب يوم يقال للمحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تودعوا فيها ما يسوءكم ويحزنكم يوم يقول المفرط والمضيع يا ليتني قدمت لحياتي عباد الله كنتم بالامس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك واليوم تودعونه مرتحلا عنكم بما اودعتموه شاهدا عليكم بما عملتموه فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار وويل لمن كان له شاهدا عليه بسوء صنيعه شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه فودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام فمن كان محسنا في شهره فعليه الإتمام ومن كان مسيئا فعليه التوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام ولا layaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa mahad leh ina siiyey nicmooyinka aadka iyo aadka u faraha badan nicmooyinka waaweyn waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu ina soo gaadhsiiyey bishii ramadaan ee barakaysnayd ee khayrka badnayd inta ka faa'iidaysatay iyo camalladii aynu qabannay ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo inaynu khayrka kororhsanno iyo acmaasha khayrka ah ee aynu samaynayno inaynu wanaajinno oo sida ugu fiicane ilaahay subxaanahu raallida uu ka yahay aynu ula nimaadno sidaynu walaalayaal dareensannahay bisha ramadaan waxay ka kooban tahay saddex tobnaad tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka u dambeeya tobankii dhexe ayaa gabagabayn oo ah oo maanta siddeed iyo toban aynu joognaa saddexdaa tobnaad waxay u kala fadli badan yihiin si ay u kala dambeeyaan oo tobanka u dambeeyaa ugu fadli badan tobanka dhexe ayaa ku xiga tobanka ugu horreeyaa kusii xiga walaalayaal waxaa hadda aynu sugaynaaba waa tobankii bisha ramadaan ugu dambeeyey tobankaa haddaba qofka muslimkaa maxaa laga doonayaa maxaa inala gudboon waxaynu sahayanaynaa waxa marka ugu horraysa ogaataan ayuha almuslimuun hadyigii iyo dhaqankii rasuulkeenna sharafta le wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama tobankan bisha ramadaan u dambeeya inuu usad kordhiyo oo guud ahaan bisha ramadaan wuxuu u dadaali jiray si aanu koob iyo tobanka bilood ee kale u dadaalin iyadaynu garanayna xayaatadiisu inay wada dadaal iyo wada juhdi iyo wada cibaado ahayd ayaa haddana bisha ramadaan uu sii kordhin jiray tobankan bisha ugu dambeeyana wuxuu u dadaali jiray si aanu labaatanka hore ramadaan u dadaalin oo iyadana uu usad kordhin jiray sidaa awgeed baa caaisha xaaskiisii radia allaahu canha oo xogagaal aad iyo aad ugu ahayd waxay inoo sheegaysaa kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala alcashru shadda mi'zarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah mar haddii tobankaa dambe uu soo galo rasuulku sala allahu calayhi wasalama guntiga ayuu dhiisha iskaga dhigi jiray waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa loo jeedaa dumarka iyo wuu iskaga fogaan jiray oo cibaadada ayuu u gu'i jiray habeenkiina wuu noolayn jiray oo wuxuu ku noolayn jiray cibaadooyinka kala duwan oo salaadu ay ugu muhiimsan tahay ehelkiisana wuu toosin jiray oo ay ugu horreeyeen dumarkiisii qiimaha badnaa ee khayrka iyo cibaadada kaga dayanayay dhaqankii rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama tobanka dambe walaalayaal sidaasuu ahaa isna wuu dadaali jiray dadka uu mas-uulka ka yahay ee ummadda muslimiintana wuxuu ku boorin jiray inay ka faa'iidaystaan wakhtiga si gaarana ehelkiisa cibaadada iyo khayrka ayuu tobankaa dambe u toosin jiray innagana maxay nala gudboon inaynu ku dayanna ay nala gudboon ilaahay baa yidhi subxaanah laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay waa toban habeen waa tiro iyadoo bisha rabadaan wada kooban oo aynu taa markhaati ka nahay ayaa haddana tobankanna waa tiro aada iyo aada u sii yar ha yaraadaane waa fursad aada iyo aada u qaali ah sidaa awgeed baa tobankaa dambe salaadooda waa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo inaynu taraawiix iyo qiyaam la nimaadno weliba waxaa sii fadli badan salaadu waxay ku sii fadli badan tahay habeenkii niska dambe iyo qaybta dambe ayay kusii fadli badan tahay waxyaabaha walaalayaal tobankan dambe la daydayaya ku jira waxaa ka mid ah habeenkii aadka u qiimaha badnaa ee la odhan jiray leylatu lqadar leylatu lqadri waa habeenkii sharafta badnaa leylatu lqadri waa habeenkii wax la qori jire la qadari jiray ee sanadkaa gaar ahaantiisa wixii dhacaya la qori jiray leylatu lqadri waa habeenkaa la cidhiidhiyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ka qariyey iyadoo taasi ay tahay imtixaan iyo ikhtibaar iyo qofka dadaalaya iyo ka kale inay kala hadhaan habeenkaasi walaalayaal waa habeen barakaysan barakaysanna macnaheedu wuxuu noqonayaa waa habeen khayrkiisu aada iyo aada u badan yahay khayrkiisaa badanna waxaa ka mid ah inuu ilaahay yidhi subxaanah leylatu lqadri khayrun min alfi shahrin habeenkaa leylatulqadrigu kun bilood bay ka khayr badan tahay macnuhu waxa weeye camalka wanaagsan ee habeenkaa la qabtaa wuxuu ka khayr badan yahay oo uu ka wanaagsan yahay camal wanaagsan oo kun bilood la waday oo la joogtaynayo waa dhowr iyo sideed saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood bay ahlulcilmigu ku qadarayaan muddada intaa lee qof khayr ku jiray waxa ka sii khayr badan oo ka horeynaya qofka habeenkaa leylatulqadriga camal wanaagsan oo suuban ilaahay subxaanahu wa tacaala u waafajiyo habeenka caynkaasi walaalayaal habeen la dayici kara maaha waxay u badan tahay inay ku jirto tobanka bisha rabadaan ugu dambeeya adiladu sidaasay tusinaysaa waxaa kalooy usii dhowdahay habeenaday tiradu kala dhiman tahay waxaa kalooy ugu sii dhowdahay habeenka toddoba iyo labaatanaad laakiin habeenkii ilaahay doono ayay noqon kartaa sida xoogga badan habeen keliyahoo la leeya waa habeenkaasoo loogu hagaagayaa ma jiro ha yeeshee wakhtiyadaa aynu sheegnay ayay u sii dhowdahay sidaa awgeed waxa la gudboon dadka muslimiinta ah tobankaa dambe inay qiyaamka iyo salaada aada iyo aada ugu dadaalaan xuska ilaahay inay aada iyo aada ugu dadaalaan ducada iyo baryada ilaahay inay aada iyo aada ugu dadaalaan waayo caaisha radia allahu canha waxay rasuulka weydiisay haddaan habeenkaa waafaqa maxaan idhaahdaa waxaad tidhaahdaa buu ku yidhi allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii ilaahay oo adigaa cafiga cafuwa ah allaha cafiska badan cafiskana waad jeceshahay ilaahoy cafi waa xadiis saxiixa weeye xadiidkii abi hurayre ee saxiixaynkuna wuxuu tilmaamayey man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih qofka habeenkaa salaad isu taaga ee salaad isagoo u taagan ay waafaqdo dembigiisa ayaa la dhaafaya walaalayaal sidii dhaqanka rasuulkeennu ahaa sala allahu calayhi wasalam aynu tobankan khayr iyo wanaag ku camiro habeenkaa leylatulqadriga haaliga ana aynu aada iyo aada u daydayno ilaahayna aynu ka barino inuu naarta inaga xoreeyo dembigeenna u dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana وقنا عذاب النار وأستغفر الله الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر رمضان ووفق من شاء فيه لنيل المغفرة والرضوان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والنشور عباد الله طبعا كالضنبه waxyaabaha waaweyn ee lagaga faa'iidaysanayo waxaa ka mid ah cibaadatu lictikaaf cibaadada la yidhaahdo ictikaafka waayo tobankan dambe waa cashrulmasaajid waa tobankii masaajidda la fadhiyi jiray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu baryi jiray ee aakhire la qaabili jiray ee adduunyada iyo waxa weeye howlaheeda laga jeedsan jiray ictikaafku waa in masaajidda lagu nagaado iyadoo ilaahay arrinkaa lagu caabudayo qur-aankaa inoo sheegay wa antum caakifuuna fi lmasaajid rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waabuu samayn jira oo uu ictikaafi jiray gaar ahaan tobanka bisha ramadaan ugu dambeeya dadka muslimiinta ahina way ku ijmaaceen cibaadada walaalayaal qofkii jaanis u helaya cibaadadaa ictikaafku aad iyo aad bay muhiim ugu tahay waayo waxay kugu saacidaysaa cibaadada inaad u gacan bannaanaato waayo intaa dadkaaga iskaga dhex jirto iska shaqaysanayso suuqyadaa iska marayso meelaha waxaynu ognahay inuu qofka wakhti badani seegayo laakiin markaad xarooteed masaajidka gasho eed naftaada halkaa ku xabisto cibaadadii hadday noqoto qur-aan la akhriyo iyo hadday noqoto duco iyo hadday noqoto xuska ilaahay iyo hadday noqoto inaad naftaada xisaabiso oo wixii kaa qaldama aad dib u milicsato iyo waxyaabo fara badan oo kale oo khayra ayaad u gacan bannaanaanaysaa oo ad ka faa'iidaysan kartaa ilaahay baad in badan dembi dhaaf weydiisan kartaa waa toobad keeni kartaa oo wixii qaladaad kaa dhacay ee aada xasuusatay iyo intaa aanad xasuusanba ayaad ka noqon kartaa fursad wanaagsan baad heli kartaa sidaa awgeed arrintaasi waa arrin aad iyo aada u muhiima qofka haddaba doonaya inuu ictikaafaa ha ku ictikaafa masaajid jaamico oo jamaacada lagu oogayo gaar ahaan waxa fiican inuu ku ictikaafo masaajid jimcaana lagu tukanayo si aanu u bixbixin waxaa kaloo loo baahan yahay inuu masaajidka sii galo maalinka koob iyo labaatanaad marka gabalku dhaco maalinka labaatanaad maalinka rabadaan labaatan la soomo maalinkaa gabalku markuu dhace habeenka koob iyo labaatanaad uu soo galo ayuu masaajidka sii gelaya waxaanu ka soo baxayaa ayuu ku dhammaanayaa habeenka ciidda marka gabalku dhaco marka cadceedu dhacdo ee la ydhaahdo caawa waa ciidoo rabadaan way dhammaatay sida saxiixa markaasuu iskaga soo bixi karaa walaalayaal ictikaafka qofkii ilaahay waafajiya ha dadaalo oo cibaadaadka aynu sheegayno gaar ahaan cibaadaadka khaaska aad iyo aad ha ugu dadaalo ee kolley wakhtigan aynu joognaa cibaad allaahi sidaa ogti waa waqtulfitna waxa qof walba la jooga saaxiib had iyo jeer aan ka faaruqin saaxiibkaasi waa moobillada aynu sidanno bahalahaasi aafo badan iyo dhib badan bay leeyihin qofka hadduu ictikaafana wuu sitaa haddii khudbadda uu dhegaysanayo uu sitaa hadduu cashar fadhiisto uu sitaa halkaa dabadda kaga hadhi maayaana meel walba wa inagaa u sidanna waxyaabo fara badan baana ku jiro qofku haddaanu iska xidhin oonu intaa meel iskaga xabisin waxa weeye dee waxyaabo fara badan baa isdhex qaadayo waa ogtihiin sidaa awgeed ictikaafkaaga bahalkaasi yaanu kaa fitnaynin khayrkiiyo wanaaggan ayaanu kaa xanibin ugu dambayn walaalayaal mar haddaynu joogno madashii iyo bishii barakaysnayd ee ilaahay addoomihiisa ciduu doono ugu dembi dhaafayey asbaabta ilaahay noogu dembi dhaafaya aynu u tacarudno aynu u bambaxno aynu aada iyo aada ugu dadaallo asbaabta ilaahay noogu dembi dhaafila inaynu ikhlaaska iyo mutaabacada ku dadaallo bishaa rabadaanna soomkeeda iyo qiyaamkeeda iyo sadaqadeeda iyo khayraadkeeda kale iyo istikfaarteedaba inaynu aada iyo aada ugu dadaallo waayo arrimahaasaa dembi dhaafka lagu helayay waxaana xasuusan tihiin baaraka allaahu fiikum qofka bisha rabadaan u soo gashay ee dabadeeta aan loo dembi dhaafin ee sidaa naarta ku gala wuxuu malakul jibriil ku habaaray ilaahay inuu fogeeyo oo uu naartaa ku fogeeyo nebi maxamedna wuxuu idhi aamiin calayhi asalaatu wasalaam si aynaan guuldarradaasi ula kulmin aynu dadaalla baaraka allaahu fiikum waxaa kaloon idinku baraarujinaya bisha rabadaan dad badan ayaa sakada xoolaha bixiya qofka ay ugu muddaysan tahay ama laba iyo tobanka biloodba mar baa la bixiyaa zakada qofkay bishan ugu muddaysnayd ha bixiya zakadii oo masaakiinta iyo dadka baahan iyo meelaha sakada loo leexiyo waxa weeyaan ha siiyo oo ruknigaa weyn ee haddii aan laba kuu royno soomka kaa kalee kama sii weyni badan ee sakadana ha raaciyo baaraka allaahu fiikum waxaan walaalayaal ku soo gaabinayaa ee halkan aynu joognaa waa suuqii sidaa og tihiin tobankan dambe suuqa dharka ayaa loo soo doontaa iyo kabaa iyo waxyaabaha la xidho ayaa aada loogu soo doontaa dadka markaa walaala ah ee meheradaha joogaa mashquul badan baa ku furma ilaahay dartii baynu ugu naseexaynaynaa waxaynu kula talinaynaa walaalaheen khayrkiiyo cibaadadana inaanay seegin qofku wixii xalaala wuu iska shaqaysan karaa wakhtiyada gaar ahaan aan dee cibaadada lagu jirin laakiin waxa walaalayaal muhiima soomkeenna iyo jamaceenna iyo wixii waajiba inaanay shaqada ina seejin baa walaalayaal muhiima sidaasoo kale haddii la doonaha laysba badbadale khayrkaa iyo daacaadkaa kale sunnaha ana waa in iyadana aan laga qatanaanin dadka meheradahalana waxaynu ku waaninaynaa inamada la shaqeeya iyo shaqaalaha meheradaha kala shaqeeya inay khayrka isu kaashadaan oo aanay odhan anaa soo tukanaya oo soo cibaadaysanaya adigu halkaa iska sii joog iyadoo duhurkii ama salaadii faralkaa lagu jira maya inta salaada lagu jiraa faralkaa waa in yar intaa inaa iska xidhaan baa fiican meheradihiin oo la soo tukado dabeetana lagu noqdo walaalayaal waynu ognahay oo maanta fitankaa badan dhibaatadaa badan dad badan baa shaydaanku wuxuu ku yidhaa tobankaa dambe oo tobankii lacagta lala hadhi jiraye cibaadada hadhow baad la iman oo hadhow baad toobadkeeni horta shaqayso tobankan tobankan horta shaqayso ayuu dad badan shaydaanku ku yidhaa tobankaa inaad dhammaysanba war uma haysid tobankaa wixii ka dambeeya inaad gaadhi war uma haysid weligiibana shaydaanku dadka wuxuu ku dagaa imaka waxaa doonta iska sameeya hadhow baad wanaagsanaanoo toobadkeeni hadhowdaana qofku inaanu gaadhin baa laga yaaba hadduu gaadhana shaydaanku meel kale ayuu usii tilmaamaya shaydaanka walaalayaal iyaynaan raacin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa aynu raacan allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه